bsm illahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm calىa nabiyina mxamed wclى aalihi وaasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala اlimaamu اlbukhariyu raximah اllahu tacaala bismi اllahi الraxmaan الraxiim kitaabu اlcamali fi الsalaaة camalkii ama ficilkii qowlkiisii caddayntiisii ayuu u kitaab yahay fi salaati salaada dhexdeeda lagu samaynayo kitaabkan yacni wuxuu u baabaysanayaa alimaamu albukhaari raximah اllahu tacaala inuu ku caddeeyo afcaasha salaadu aynan ku gurin iyo kuwa ay ku gurto iyo kuwa loo karaahaysto laakiin aynan ku gurin axkaamahaas buu marka halkan kitaab kaga dhigtay ayb baabu isticaanati اlyadi fi الsalaati ida kana min amri الsalaa baabu bayaani xukmi isticaanati ilyaddi gacantii kaalmaysashadeeda xukunka ku soo arooray caddayntiisii buu u baab yahay fi salaati salaada dhexdeeda idaa kaana haddii uu yahay kaalmaysigaasi ama ficilkaasi min amri salaa salaada shanigeeda wa qaala ibnu cabbaasin radia allaahu canhuma ibnu cabbaas waxa uu yidhi yastaciinu arajulu qofku wuu kaalmaysanayaa fii salaatihi salaadiisa dhexdeeda min jasadihi jirhkiisa xaal uu ka mid yahay bimaa shaaa wixii uu doono wa wadaca abuu isxaaqa abuu isxaaq waxa uu dhigay qalansuwatahu koofiyaddiisii fi salaati salaada dhexdeeda isagoo ku jiro wa rafacahaa waana kor qaaday uu qaaday ayb wawadaca caliyun radia allaahu canhu cali waxa uu dhigay kafahu gacantiisa calaa cashiisa calaa rusqihi curcurkiisa al aysari bidixda kafkiisa midig ayuu wuxuu saaray meeshaa marka saacadda ay ka xiranto curcurka ayuu ku qabtay sidaas ayuu yeelayay salaadiisa dhexdeeda ilaa an yaxuka inuu xogaayo maahane jildan harag ama maqaarkiisa inuu xogaayo maahane ow amase yuslixa tawban maro inuu hagaagsanayo maahane marka ilaa daruuro maahan xaajo ma ahane oo haddii marka xaajadu ay keento inuu isxogo waa isxogayo haddii xaajadu ay keento maradiisii maalan ama gaaban ama si kale markaa inuu maradiisii markaa uu samaysto uu hagaajisto waa yeelayo ayb dhowrkaa marka atar ee alimaamu albukhaari uu keenay wuxuu u keenay qofku inuu kaalmaysan karo gacmihiisa ama jidhkiisa wixii markaa xaajo ay keenayso wixii aan xaajo aanay keenin oo cabad iyo dheeldheeloo kale iskaga xisaabmaayana waa la karaahaystaa haddii uu batana oo qofkii inaanu salaad ku jirin oo kaleba uu u muuqdana salaaddii markaa way ku go-aysaa ayb sidaasuu marka tarjamo ka dhigtay meeshaan marka ilaa an yaxuka jildan ow yuslixa tawban bacdi shuraax ayaa waxay ka dhigeen inay tarjamadii hore oo bukhaari ay la socotay ka dhigeen laakiin sida aataarta ama afarka uu ku yimidba wuxuu istifnahaanu uu ku xiran yahay wa wadaca caliyun radia allaahu canhu aharkaa cali buu ku xiran yahay taasuuna marka ibnu xajar meeshaan aad ugu sheegay oo wuxuu yidhi faqaala ibnu bushayd qowluhu ibnu bushayd alfihri waxa uu yidhi qowluhu ilaa an yaxuka jildan aw yuslixa tawban huwa mustatnan min qowlihi ida kaana min amri salaa ayuu ka dhigay fastatnaa min dalika markaa meeshaa wuxuu ka soo reebay jawaasa maa tadcu daruuratu ilayhi min xaali ilmar'i maca maa fii dalika min dafci atashwiishi can innafsi yacnii bukhaari sowma dhihin baabu isticaanati ilyaddi fi salaati ida kaana min amri salaati ilaa an yaxuka halkaasuu ku xiray marka istifniiba wuxuu uga dhigay marka wax xaajo ay markaa keenayso ayb ayuuna macno macnow kaga dhigay ayb markaasu ibnu xajar waxa uu yidhi ayb watabicahu man akhada dalika canhu miman adraknaahu wahuwa wahmun ay wuxuu sheegay marka wasaraxa bikownihi min kalaami lbukhaariyi waxaa caddeeyey laa min kalaami caliyin alcalaamatu calaa uddiin muqaltaay fii sharxihi watabicahu man akhada dalika canhu miman adraknaahu marka calaa uddiin muqaltaayna waa caddeeyey oo isaga in hadalka bukhaari uu la socdo jumladan dambe ay la socoto oo atarka cali uu ku egyahay calaa rusqihi اlaysar bis meeshaa marka waxa uu yidhi wahuwa wahmun ibnu xajar wadalika ana alistihnaaءa baqiyatu ahari caliyin istinuhu waxaa weeyaan aharka cali intii harsanayd aharka cali buu la socdaa kada rawaahu muslim bnu ibraahiim axadu mashaayikhi الbukhaariyi can cabdisalaam bni abi xaasim can gaswaana bni jariir addabiy can abiihi wa kaana shadiida اlusuumi licaliyin radia allahu canhu ayuu ahaa qaala waxa uu yidhi kaana caliyun idaa qaama ila الsalaati fakabara daraba biyadihi اlyumna calaa rusqihi اlaysar falaa yazaalu kadalika xataa yarkaca ka zuuli maynin inuu sidaa yahay ilaa uu ka rukuuco ilaa an yaxuka jildan aw yuslixa hawban hadalkaa marka cali afarkiisii buu la socdaa soo ma aragti haakadaa rawaynaahu fi safiinati aljaraa'idiyti min dariiqi asilafiyi bisanadihi ilaa muslim ibni ibraahim wakadalika akhrajahu ibnu abi shaybata min hada alwajhi bilafd ilaa an yuslixa hawbahu aw yaxuka jasadahu wa hada huwa almuwaafiqu liltarjamati taasaa waafaqaysa walow kaana aharu caliyin intahaa cinda qowlihi alaysar buu ku dhammaan lahaa hadduu ku dhammaan lahaa ahayn lamaa kaana fiihi tacaluqun biاtarjamati ila bibocdin wahada min fawaa'idi takhriiji tacliiqaat buu yii ibnu xajar tacliiqaadkan in la takhriijiyo bukhaari waxyaabaha uu mucallaqaadka ka dhigaayo sanadka afka hore uu ka jaraayo uu ka goynaayo in la takhriijiyo faa'iidada ay leedahay sidaanoo kale ka mida buu yidhi meel meelabaa marka waxaa laysku khilaafayaa warkan bukhaari maa leh mase tacliiqiiba ula socdaa waa in tacliiqa la takhriijiye marka si loo helo min kalaami albukhaari inuu yahay ama inuu yahay min kalaami qofka qofka markaa aharka laga keenay ayb inuu yahay si loo ogaado marka aharka tacliiqiisu marka aharka takhriijintii tacliiqa takhriijintiisu faa'iidadaasuu leeyahay meeshaa marka saasuu ku dhigay aahaartan oo dhan marka daahirkeedu waxaa weeye wuxuu tusayaa tarjamada way khilaafsan tahay liannaha muqayadatun bima idaa kaana alcamalu min amri الsalaa wahiya muطlaqatun aahaartan oo dhan hadda cali ibnu cabbaas abu isxaaq kii uu ka keenay oo dhan waa muطlaq tarjamada laakiin maxay ku qeydan tahay min amri الsalaa ficilku haddii salaada maslaxadeeda uu yahay ayaa tarjamada lagu qeyday aahaartuna waa muطlaq oo waa sii daysan tahay wakaأna almusanifa ashaara ilaa ana iطlaaqahaa muqayadun bima dukira liyakhruja alcabasu marka bukhaari tasarufka uu samaynaya waxay tahay aahaartan muطlaqada ah waa in lagu xambaaro ficil salaada maslaxa u ah ficil salaada maslaxa u ah in lagu xambaaro sida ay muطlaqa u tahay tarjamadiisa qeydka ayaa marka qeydayso ayb walidaalika meelahan waa meelaha loogu baahan yahay in culummada fahamkooda in aada loo tixgeliyo la fiiriyo maxaa yeele aahaartaanu hadda wax salaad iyo aan kala sheegaynin markay timaado waxaan marka ficilkaani inuu yahay min sawa min maslaxati salaad inuu yahay inuunan ahayn iyo aarkan aahaartaanu sidaa u idlaaqan waxa kuu fasiri kara waxa ay tahay tafsiirka bukhaari uu kugu fasirayo horowa usoo sheegay taraajimta bukhaari waxay ka dhigan tahay bimansilati qowli faqiih qofka faqiiha qowlka uu dhahayoo kale naskan caamka kaasaa lagu qeyday makaan qeydan cumuumkiisi waa kaas mutlaqa meeshan ku jiro muqayadkiisa waa kaasaa yacnii naskan caamka mukhasiskiisa waa kaasaa meesha uu faqiiha ka dhaho isaga taraajimtiisuu ku sheegtaa waxaas hadda marka kaana aahaartan muطlaqada maxaa lagu qeydaa min amri salaa waa inay salaada maslaxa u tahay waxaan salaada maslaxa u ahayn qofkana uunan baahi u qabin maxay noqonaya markaas cabad iyo beendheeb waa la saaray walidaalika daa'iman wa abadan qofka daalib cilmiga inuu kutubta shuruucda uu ag joogaa la rabaa haddii kale axaadiidta si fiican uma fahma ummadda maanta haddaad fiirisan dad yani fara badan qofkii xadiidkii nebigu akrinayaa laakiin fahamkaa ka qaldan markaasuu isaguna ku dagaalamaya yaa uu leeyahay xadiidka nebigaa sidaana sidaana nebigu yidhi sunnadiibuu xiise yani wuxuu u qabaa caadifo u qabaa laakiin fahamkeediibuu qalday meeshii uu ka fahmi lahaa buu ka dheeraaday marka daa'iman kitaab matniga haddii la akhrinayo laabudda shuruuxdiisa in la haayo oo markaa shuruucdii culummada markaa la fiirfiirsho waxaan marka dheeldheel culummada uma dejinin wayumkinu an yuqaala laha tacalluqun bisalaati lianna dafca maa yu'di lmusallii yuciinu calaa dawaami khushuucihi lmatluubi fi salaati qofkaan marka meel ay maalan cuncunto oo kale inuu isxogo khushuuciisay u roon tahay meeshaabaa laga fahmaya maxaa yeele haddii cuncunka uu ku daayo isagana waa xanuunsanayaa khushuucii meeshii waa ku nuqsaamayaayo waa ku yaraanaya ayb qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf wahuwa tirmisiyu qaala akbaranaa malikun can makramata bni sulaymaana can quraybin mowla bni cabbaas annahu akhbarahu can cabdillaahi bni cabbaasin radia allaahu canhumaa annahu baata cinda maymuunata maymuuna agteeda ayuu bariyey ummi lmu'miniina ahayd radia allaahu canhaa wa hiya khaalatuhu maymuuna habaryartiisay ahayd qaala waxa uu yidhi fadajactu qaala waxa uu yidhi fadajactu waxaan jiifsaday calaa cardi alwisaadati barkinta ballarkeeda ayaan ku seexday wadajaca rasuulu llaahi sal ly slam rasuulkana iyo waahluhuna waxay seexdeen fii tuulihaa dherarkeeda goosha yani ballarkeeduu ku seexday iyagana dherarkeeday ku seexdeen ama barkinta fanaama rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalama nebigu waa seexday xata intasafa alleylu ilaa habeenkii uu ka kala barmo ow amase qablahu wax ka hor biqaliilin waxyar ow bacdahu ama kadib biqaliilin waxyar uma stayqada nebigu waa toosay uma stayqada rasuulu llahi sal l slam rasuulkii baa toosay fa jalasa waa fariistay waa soo fariistay famasaxa annawma hurdadii buu masaxay can wajhihi wejigiisii buu ka masaxay biyadihi gacantiisuun uga masaxay yani sidaabuu wejigii yidhi macnaha sidii inuu hurdadii masaxayo oo kale uma qara'a alcashra alaayaati tobankii aayadood ayuu akhriyey khawaatiima suurati aali cimraan ayb uma qara'a wuxuu akhriyey alcashra alaayaati tobankii aayadood khawaatiima suurati aali cimraan ayuu akhriyey uma qaala waxa uu uma qaama wuxuu u istaagay ilaa shan nin sibraar mucallaqatin la suray oo meel suran fatawada'a minha waa ka weyse qaatay fa axsana wuduu'ahu weysadiisii buu hagaajiyey uma qaama yusallii waa istaagay isagoo tukanayo qaala cabdullaahi bnu cabbaas waxa uu yidhi radia allaahu canhumaa faqumtu waan istaagay fasanactu waxaan sameeyey midla maa sanaca wixii uu sameeyey oo kale uma dahabtu waan tegey faqumtu ilaa janbihi dhinaciisa ayaan istaagay fawadaca rasuulu llahi sal ly salam nebiga wuxuu saaray yaddahu lyumnaa gacantiisa midig calaa ra'sii madaxayga ayuu saaray bidixduu ka istaagay gacantiisii midig ayuu wuxuu soo ayuu wuxuu ku qabtay madaxiisa wa akhada biudunii alyumnaa dhegtayda midig ayuu qabtay yaftiluhaa isagoo marka maroojinayo sidaa dhaha dhegtayda midig ayuu qabtay isagoo marka meeshaas balaqda ay ka tahay isagoo sidaa yeelaya jiidjiidaya biyadii gacantiisa fasallaa ragcatayni laba ragca ayuu tukaday uma ragcatayni uma ragcatayni uma ragcatayni uma ragcatayni uma ragcatayni uma awtara waa witriyey uma dajaca waa jiifsaday xataa ja'ahu lmu'adinu intuu mu'adinka uga yimid faqaama waa istaagay fasallaa ragcatayni khafiifatayni laba ragco fudud ayuu tukaday uma kharaja waa baxay fasalla subxa subxi buu tukaday maxalushaahidka marka xadiidkan tarjamada isaga iska waafaqayaan waxay tahay waakhada biuduni lyumnaa yaftiluhaa biyadihi ficilkaas marka uu sameeyey oo dhagaha uu ka maroojiyey sidaa uu yeelay waa ficil laakiin min amri salaah buu ka mid yahay saa darteed marka waa layska dhaafay marka wax dhiba ma leh ficilka sidaas oo kale ah ayb ibnu rajab fatxulbaariga fatxulbaariga wuxuu ku keenay laba riwaayo oo tilmaamaysa ficilkaas inuu yahay min amri salaa ayuu keenay mid waxay tahay imaam muslim ayaa wariyey fa jacala idaa akfaytu akhada bishaxmati uduni wuxuu gudagalay rasuulka sala allahu calayh waali wasalama mar walbo aan gam-o oo aan indhaha isgeliyo anoo salaadda ku jiro dhegta balaqdeedu iga qabanayo markaasuu sidaa u maroojina taa marka maxay kutusaysaa waa ficil marka salaada usoo noqonayo inuu toosoo daro riwaayo kale abi daauud sunan abi daauud ku sugan wajacala yamsaxu udunii kaannahu yuuqidunii nebigu wuxuu bilaabay inuu masaxaayo dhegtayda sidii isagoo ikicinayo kale inuu ikiciyoo kale u rabo marka ficil dheeldheele marka maaha waa ficil salaad u noqon karo ayb ayb oo salaadiisiiba marka nashaad iyo waxyaabaha uu ugu helayaa taasoo kale marka waxba inaynan jebinaynin ayb xadiidka marka maxaa tarjamadii xadiidku meeshaas waay meesha iska waafaqayaan baabu maa yunhaa min alkalaami fi salaati baabu bayaani maa kii caddayntiisiibu u baab yahay yunhaa la reebaayo oo min alkalaami hadal ah fi salaati salaadda dhexdeeda lagu hadlo hadalka salaadda dhexdiisa lagu hadlo reebista la reebay caddaynteedii buu u baab yahay qaala xadaana bnu numayr wahuwa moxamed bnu cabdillaahi bni numayr cabdullaahi bnu numayr bukhaari isaga ma soo gaarin waxba kama aanu maqal waa wiilkiisa ibnu numayrka marka waa moxamed ibnu cabdillaahi ibni numayr awowgiisaa loo nisbeeyey qaala xadaana bnu fudayl qaala xadaana alacmash wahuwa sulaymaan bnu mehraan alacmash can ibraahiima huwa ibraahim bnu ibraahim bnu cimraan ibraahim bnu ibraahim الnakhci weyaan ibraahim bnu yaziid الnakhci abu cimraan can calqamata wahuwa calqamatu bnu qays الnakhaci abu shibli can cabdillaahi wahuwa bni mascuud radia allahu canhu qaal kunaa nusalimu cala اnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam waxaanu ahayn inaan nebiga salaamaynay wahuwa isagoo fi salaati salaada ku jiro wahuwa fi salaati isagoo salaada dhexdeeda fayaruddu calaynaa waa naga radinayey falamaa rajacnaa markaan soo noqonnay min cindi الnajaashiy waa salaami jirnay isagoo salaada ku jira isagana waa naga radin jiray markii najaashi aan ka soo noqonnay hijratulxabasha markaan ka nimid sallamnaa calayhi waan salaamnay falam yarudda calaynaa nagama radinin wa qaala waxauna yidhi inna fi salaati salaadda dhexdeeda shuqlan ayaa ku sugan salaadda iyadaa lagu mashquulaayo shuqulba iyadaa shuqul iyo sha'ni uu ku sugan yahay qaala xadaanaa bnu numayr qaala xadaanaa isxaaq bnu mansuur qaala xadaanaa huraym bnu sufyaan can ilacmash sanadkii hore iyo sanadkan meeshu isaga dhacaayo waa acmash tii hore marka acmash waxaa ka warinayey ibnu fudayl midaanna waxaa ka wariyey huraym ibnu sufyaan can ibraahiima can calqamata can cabdillaahi radi allahu canhu can nabiy sal l slam naxwahu naxwahu iyo milahuna waxay ku kala duwan yihin naxwahu haddii la yidhaaha waa macno labada riwaayo macnahay iska waafaqsanyin lafdiga laakaa ku kala bedelanyihin ibnu xajar laakiin waxa uu yidhi lafdigooda xataa meel yar baa ay ku kala bedelanyihin qadimnaa ayay mid leedahay riwaayado kalena rajacnaa ayay dhahay ayb qaala xadaanaa ibraahimu bnu muslimna sidaanoo kale uu yidhi muslim isaga waxaa lagu yaqaan duruqdii inuu aad u jamciyo duruqdii markuu jamcinayo naxwahu buu tanoo kale isagana yidhi qaala xadaanaa ibraahimu bnu muusa qaala akhbaranaa ciisa can ismaaciila can ilxaaris bni shubaylin can abi camrin ashaybaaniy qaala waxa uu yidhi qaala lii zayd bnu arqam wuxuu igu yidhi in kunaa lanatakallamu in hushaaniya kunaa waxaanu ahayn lanatakallamu inaan ku hadlayno fi salaati salaada dhexdeeda calaa cahdi nabiyi sala allahu calayh waali wasalam waqtigii nebiga yukallimu axadunaa midkeen uu hadlaayo saaxibahu ayuu la hadlaayey bixaajatihi xaajadiisa ayuu kula hadlaayey xataa nasalad ilaa ay soo degtay xaafiduu cala asalawaati al-aaya fa umirnaa waxaa nala faray bisukuuti aamusitaan aamusid ayaa nala faray xadiidkan aan u imaana laakiin labadii hore bukhaari xadiidka labaad oo xadaana bnu numayr qaala xadaanaa isxaaq bnu mansuur wuxuu u keenay meeshaan haddii marka naxwahu kii hore uu la mid yahay isaga waxaa lagu yaqaanaa inuu soo gaagaabiyo marka muxuu u keenay ibnu rajab wuxuu yidhi wuxuu u keenay mutaabacadan yacni acmash xaggiisa ka imaanayso oo hurayn iyo ibnu fudayl ay markaa ismutaabacaynayaan wuxuu u keenay xadiidkan sanadkiisaa khilaaf ka jiraa oo xadiidkan sanadkiisu in badan oo ka mida ruwaadda waxay wariyeen calqama isagoon ku jirin can ibraahim can cabdillaahi calqama kuma jiro wacalaa haadaa munqaic waayo marka xadiidka saa darteed marka ibnu rajab wuxuu yidhi inama اxtiija ilaa dikri hadihi اlmutaabacaati min alacmash can اlacmash liأna الtawriya wa shucbata wa zaa'idata wa jariiran wa abaa mucaawiyata wa xafsa bna khiyaas rawowhu can اlacmash can ibraahim can cabdillaahi lam yadkuruu fiihi calqamata ma aynan sheegin fayasiiru munqaطican buu noqonayaa waqad rajaxa inqiطaacahu inqiطaaciisa waxaa rajaxay kaiiru min alxufaad abuu xaatim baana ka mida sidoo kale waqaala alxaafid ayuu yihi abulfadli bnu camaar ashahiid aladiina arsaluuhu kuwa inqiطaaciyey ayaa akbatu miman wasalahu ka akbatsan dadkii wasliyey laakiin watasarufu اlbukhaariyi bukhaari tasarufkiisa yadullu calaa khilaafi daalika isagu bukhaari tasarufkiisa muxuu ku tusaa riwaayadii mawsuulada ahayd uu soo qabsaday midii inqiaaca lagu sheegay waaba iskaga tegey bukhaari wa tasarufu lbukhaariyi yadullu calaa khilaafi dalika wa ana waslahu saxiixun inuu yahay wakadalika muslimun fii saxiixihi muslimna sidaas uu yeelay fii saxiixihi fainahu kharajahu min ariiqi bni fudayl imaam muslim wuxuu soo saaray xadiidka uu ka soo bixiyey min ariiqi bni fudayl ayb iyo wahureym ibni sufyaan sida bukhaari yeeloo kale u muslimna yeelay ayb labada marka bukhaari iyo muslim labadooduba waxay arkaan xadiidka mawsuulnimadiisan inuu ku xoog badan yahay oo riwaayadan kale inqiaaca ku sheegtay in tanna ay saxiix tahay midaasna haba jirta haddii la doono sababkoo marka ugu soo celiya sidaas xadiidkan dambe ishkaal weyn ayaa ku jiro oo culamada qaar jawaabtoodu ay ku dheeraadeen oo xadiidkan hadda daahirkiisa waxaa u muuqdaa waktiga salaada dhexdeeda in lagu hadlo layska reebay markii madiine la yimid inay tahad moodaa maxaa yeeley zayd ibnu arqam waxa uu yidhi in kunnaa lanatakallamu fi salaati calaa cahdi rasuuli lah sal l slam zayd ibnu arqam waa saxaabi ansaari ah oo nebiga maka kulama tukanin isaga markuu madiine usoo wareegtay inbuu zayd ibnu arqam nebiga la tukaday ayb marka waxay keenaysaa isaguna wuxuu leeyahay waa ku hadli jirnay salaada dhexdeeda ilaa ay ka soo degtay xaafiduu cala asalawaati wa salaati lwustaa xaafiduu cala salawaatina iyadu waxay tahay waa suura madaniyay ku jirtaa waa aayad oo madaniye ah marka hadday madaniye tahay sukuudka salaada in lagu aamuso wuxuu ka dhigaya in madiine laysku amray xadiidkii hore ibnu mascuudna daahirkiisa muxuu tusaa maka markii la joogayba in nebigu uu markaa amray salaadii markaa in lagu aamuso maxaa yeele wuxuu leeyahay markaan xabasho hijratul xabasho aan ka soo noqonnay nebigaan salaamnay nagama radiyey ina fi salaati shuqlan nawaayi meeshaas baa marka culummadu ninba uu jawaab bixiyey ibnu xibbaan ilaa laba jawaaboo kale uu bixiyey isagu wuxuu leeyahay ayb isagu wuxuu tilmaamayaa zayd ibnu arqam waktigii yacnii nebigii oo maka joogo oo salaaddii in lagu hadla layska reebay ayaa iyaga markay madiino joogeen ansaarta way tukan jireene muscab ibnu cumayraa la joogay xilligaas iyagu ay meeshaas madiine ay ku tukanayeen nebiguna uusan la joogin ayay hadli jireen iyagu ma ogeyn xukunka in salaadda aan lagu hadlin baynan garanaynin markaas iyada laakiin jawaabtaa waxaa diidaayo riwaayaadka zayd qaarkood waxay leeyihiin khalfa nabiy sal l slam nebiga gadaashiisa annagoo ku tukanayna salaadda ku hadli jirin meeshaas uma aragtid marka sida ugu ansabsanse waxay tahay jawaabahaas oo dhantan ugu fiicani waxay tahay ibnu mascuud markaan uu nebiga xabasho uu ka soo noqday nebigu meeshuu kula kulmayba madiinay ahayd sukuudkanna madiina laysku amray oo ka hor maba lays amrinba laba jeer bay saxaabadu xabasho u hijroodeen mar bay tageen waxay maqleen reer markaa soo islaameen way soo laabteen waxay ogaadeen dadku inaynan islaamin oo dhibkii weli meesha uu ka sii socdo waa laabteen markan dambe marka ibnu mascuud waa soo degdegay nebigii oo wuxuu ugu yimid qhaswatu badrin isku diyaarinayo meeshaan marka uu leeyahay rasuulkan u nimid salaantana nagama radinin wahuwa filmadiinati waa nebigoo madiino joogo maxaa yeele ibnu mascuud tookada labaade oo xabasho ka yimid nebigu maka kuma soo haleelina madiinu ku haleelay zaydna marka sidaan marka riwaayadiis waa ku nabad gashay marka siyaabahaas ay ku jamceen ayb mas'ale kale waxay tahay bacdi alculamaa waxay dhaheen fa umirnaa bisukuutidaas markii hore hadalka waa naloo ogolaa markii dambena waxaa nala amra sukuut amarkan dambe naasikh miya ma wuxuu nasakhayaa ibaaxadii hore yacnii nahyigan ibaaxadii ka horreysa miyuu naasikh u yahay uu nasakhayaa mas'ale marka usuula ka imaanaysa waxay tahay ibaaxadii horaa la fiirinaya ibaaxadii hore ibaaxa sharciya miyay ahayd mase ibaaxa caqliyay ahayd ibaaxa caqliya waxaa laga wadaa bara alasliya laga wadaa shaygan awal shaygan awal waa noo bannaanaay maxaa yeelay nas naga reebaan jirin hadday sidaa ku bannaysteen oo kadib layska reebay naasikh lama dhaho naska gadaal ka yimid marka nahyiga naska uu ku taagan yahay naasikh ma aha ee xugun unbuu rafciyey bes laakiin xugun sharci ah ma rafcinin ee xugun caqli ah buu rafciyey soo ma garan haddii laakiin markii hore ibaaxadii hore u jirtay ay ahayd ibaaxa sharciya oo nas uu ka daba imaado naskhi baa la dhahayaa markaas ilaa xugun sharci baa la rafciyey meeshaan marka ibaaxa caqliya taallaya ibaaxa sharciya ma olin maxaa yeele nas bannaynaayo oo nebigu u fad ugu yidhi ama aayad ama xadiid ma jirin salaadda ku dhex hadla amartay ma jirin keliya waxay haysteen wax naga reeba maha inay hayeen ibaaxa caqliyay ahayd marka meeshaan naska ma imaanay ibnu xajar laftirkiisa faa'iidadaas marka waa baraarujiyo waa sheegay hadalka salaadda dhexdeeda lagu hadlo culimmadu waxay ku ijmaaceen marka qofkii salaadda dhexdeeda ku hadlo isagoo og oo og taxriimka hadalkaas inuu xaaraam salaadda dhexdeeda ku yahay og u qasday oo caamid ah mutacamid ah yacni u qasday yacnii in kaana caaliman caamidan ligayri maslaxati salaadna weliba ay tahay warkaasi waxay ku ijmaaceen salaaddiisu inay burtay waxaa soo haray marka haddownan ogeyn warku inuu salaadda jebiyo waaba nin hadda dhow soo islaamay ama nin reer baadiyo oo weligiis cilmi meel lagu akrinaa ma arkin waa ku dhex hadlay salaadda maka buraysa dheb oo ninkii xadiidkii mucaawiyat bnulxakam assulami oo dadkii markuu u qaymiyey uu yidhi waa hukla ummayaah maa sha'nukum tanduruuna ilaya ma ogeyn isaga markaas haddii isaguna sidoo kale waxaa la mida aan u qasdinba waa isu lowsanaa salaad inuu ku jira ma moodeyni war baa ka soo baxsaday hadalaa maka burayso baabu maa yajuusu min altasbiiqi waalxamdi fi salaati lilrijaali baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay yajuusu bannaan oo min atasbiiqi tasbiiq iyo walxamdi xamdi ah fi salaati salaada dhexdeeda lirijaalina u bannaan lirijaali buu ku qayday muxuu ka wadaan wuxuu ka wadaa baraarujin markaan uu rabo qofku inuu baraarujiyo imaamkiisa inuu furo ama inuu baraarujiyo ama qof kale inuu tuso inuu salaad ku jiro hadduu nin yahay unbuu subxaana allah dhahaya naag hadday tahay waa noo imaan doontaa ee tasbiixdan hadda rukuucda tii lagu akrinayay iyo sujuudda ee lagama wado taas nin iyo naagba waa akrinaya waa akrinayaan taas ee middaani waa midda wax lagu baraarujiyo qaala xadaana cabdullaahi bnu maslama wahuwa alqacnabiyu qaala xadaana cabdulcasiiz bnu abi xaasim can abiihi can sahlin radia allaahu canhu qaal haraja الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigii baa baxay yuslixu bayna bani camri bni cawf isagoo reer bani camri bni cawf soo heshiisiinaya waxaanat isalaatu baa timid fajaءa bilaalun bilaal baa yimid abaa bakrin buu u yimid radia allahu canhumaa faqaala waxa uu yidhi xubisa الnabiyu sal l slam nebigii waa la daahiyey fata'umu الnaasa dadka ma tujinaysaa qaala nacan buu yidhi haah meesha waxaa laga qaadanaya aduu imaamka soo daaha mu'adinka iskale qofka salaada uu gelinayo in shi'tum buu yidhi nacam haddaad doontaan fa aqaama bilaalun isalaata bilaal salaadiiba u aqimay fataqadama abuu bakrin abuu bakr baa hormaray radia allaahu canhu fasallaa waa tukaday fajaءa الnabiyu salى اllahu alayh wali wasalama nebigii baa yimid yamshi isagoo soconaya fi sufuufin sufuufta dhexdeeda ku soconayo yashuquhaa isagoo dilaacinaya shaqan dilaacin xataa qaama fi safi اlwali yani dherer dherer ayuu sakiisaxataa qaama fi safi اlawali ilaa uu safkii hore soo dhex istaagay faahada annaasu dadkiiba waxay bilaabeen akhadadan marka waxaa weeyaan tii ficlu shuruuca ahayd faahada annaasu dadkii waxay gudagaleen yani bitasfiixi yatasafaxuuna iyagoo yani markaas faahada annaasu dadkii waxay qaateen bitasfiixi sacab dhabashay qaateen dadkii yani sacab dhabashay bilaabeen shuruuca isaga khabarkiisa ficila loo baahnaan qaala sahlun waxa uu yidhi hal tadruuna ma garanaysaan ma tasfiixu waxa uu yahay huwa tasfiiqu tasfiiq iyo tasfiix ayuu isku macneeyey tasfiiqa marka waxaa weeyaan kafka baabaca yani kafka in kafka kale lagu dhufto lagu garaaco tasfiiq sacabdhow watasfiixu addarbu bidaahiri ilkafi calaa daahiri اlukra tasfiixna waa in sidaas la iskugu garaaco daahirka iyo daahirka la isku dhaha wa kaana abuu bakrin radia allaahu canhu abuu bakr wuxuu ahaa laa yaltafitu inuunan milicsanaynin fii salaatihi salaadiisa dhexdeeda falamaa akaruu markay badiyeen iltafata waa milicsaday faida anabiyu sala allahu alayh waali wasalam faidaa annabiyu sal l slam nebiga waaba isagoo fi safi uu ku jira faashaara ilayhi waa u ishaaray makaanaka an makaanaka farafaca abuu bakrin abuu bakr wuxuu kor u qaaday yadayhi labadiisa gacmood faxamid allaha allow ammaanay ayb marka taxmiidkaasi waxba salaada u dhibi maayo dikri waay maxaa gacmahaas uu kor u qaadayna salaadiisii waxba u dhibi mayso uma rajaca alqahqaraa dibdib ayuu markaa u soo baxay waraa'ahu gadaashiisa isagoo u soconaayo u noqonaayo wataqadama الnabiyu salى اllahu alayه ali wasalam nebigiina waa soo hormaray fasallaa waa tukaday rasuulka sal macalmushaahidka marka waxay tahay tasbiix iyo taxmiid in wax lagu baraarujin karo ay bannaan tahay naagaha iyagu marka waxay samaynaayaan iyagaa tasfiiqa samaynayo ayb wa fiihi min alfawaa'idi mima taqadama bacduhaa mabsuudan jawaazu taakhiiri salaati can awali اlwaqti wa ana almubaadarata ilayha wlaa min intidaari اlimaami الraatibi wa annahu laa yanbagii اtaqadumu cala اljamacati ila biridan minhum yuuqadu dalika min qowli abi bakrin in shitum waxyaabahaas dhan buu keenay marka fawaa-idaas waxaa laga qaadanaya buu leeyahay inaan jamaacada laga hormarin ilaa iyaga in fasax laga qaato maaha in shitum baana laga qaadana abubakar haddaa idinka rabtaan ani waa idin tujinaya saasaa laga rabaa inuu qofka xoog ku galaa bal nahyi baa ku soo arooray qof la dhibsanayo inuu dadka tujiyo ma fiicno dadka marka arrinkooda iyo maamulkooda in la xoogo sharcigu ma qiraayo qofkay rabaan iyaga ha u dhiibtaan hawana uga dambeeyaan markayb wa anna man sabaxa ow xamida liamrin yanuubuhu laa yaqdacu salaatahu qofkii subxaan allah yidhaah ama alxamdu lilah dhoo arrin u soo yimid oo ku soo darriyey salaadiisa dhexdeeda salaadiisa ma go-ayso waxna ma u dhibayso baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man samaa qofkii magacaabo qowman qolo ow amase sallama salaamo fi salaati salaada dhexdeeda calaa gayrihi keyrkiis ku salaamo muwaajahatan isagoo ka soo horjeedo wa huwa laa yaclamu wahuwa kan la salaamayana laa yaclamu uunan ogeyn saasuu ibnu bataal uu yidhi wa huwa muslamu calayhiga kan korkiisa salaamta lagu ridaayo laa yaclamu walaa yasmacu uunan maqlaynin meeshaan marka salaamta salaamtu waa khiaab asalaam marka salaamtu salaamta dhinac dikri bay ka tahay dhinacna hadalay ka tahay way kala qaadeen marka culimmadu waxay u kala qaadeen salaamta hadday bilafdi اlgayba hadduu wax ku salaamo assalaamu calayhi assalaamu calaa fulaan assalaamu yani calayhim iyo saasoo kale uu wax ku salaamo waxba ma ku jabaayo waa iska duco kale atexyaadkaba waa ku jirta assalaamu calayna wacalaa cibaad illahi saalixiin waa ku jiraan meelahaas bilafdi اlkhiaab hadduu ku salaamayo lafdu lkhiaab lafdu lkhiaab marka waa assalaamu calaykum assalaamu calayka iyo kalaba assalaamu calaykunna siyaabahaasoo kale hadduu yidhaahdo marka muwaajahana ay tahay iyadu markaasi waa jebinaysaa sida waxay u dhigantaa isagoo salaanta radiyeyoo kale assalaamu calaykum markii la yidhaha salaadna aa ku jirta wacalaykum assalaam haddaad tiraa waa jebaysaa maxaa yeele nin baad la warrantay hadal waayo markaas laakiin assalaamu calaa fulaan ama assalaamu calayhi iyo hadday iska tahay ducay iska noqon kartaa ducadana salaadda dhexdeeda waxba ma u dhibaysa sidaas marka meeshaa farqigaas baa la geliyey oo rasuulka marka ka warray isagoo assalaamu calayka ayuha nebiy marka le isagoo gaar waa nebiga sal nebigu waa gaaro xataa nebiga haddii salaadda adoo salaaddii ku jirto ou kula hadla rasuulka macalla uu yidhaahdo hebelow oo kuu dhawaaqo haddaad hee dhahdo salaaddii ma jabaysay leeyihin culimada maxaa yeelay xadiid waxay keenayaan xadiid almucallaa ninkii yidhi abuu saciid ibn almucallaa nebiga uu u dhawaaqay ee salaaddiisa iska watay markaasu wuxuu yidhi maxaa kugu dhacayoo goordhoweydan kuu dhawaaqay maxaa iila hadli weysay salaadaan ku jiray markaasuu nebigu yidhi alam tasmac qowla allahi tacaala miyaadan maqlin yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum nebigu shanigiisu waa ka bedelanlaakiin hayruhu mukhaaab haddaa kula waranta salaadda dhexdeeda salaam kula khidaabto waa hadashay salaaddii marka jebaysa wuxuu marka muwaajahatan iyo uu leeyahay waxaas baa ku jira qaala xadaanaa camru bnu ciisa qaala xadaanaa abu cabdisamad cabdulcasiiz bnu cabdisamad qaala xadaanaa xuseyn bnu cabdiraxmaan can abi waa'il can cabdillahi bni mascuudin radia allahu canhu qaal kunaa naquulu waxaan dhihi jirnay ataxiyatu taxiyadii fi salaati salaada dhexdeeda wa nusamii waan magacaabaynay wayusallimu bacdunaa calaa bacdin qaarkeen ayaa qaarka kale jooga salaamayeen fasamicahu rasuulu llahi sal l slam nebigaa maqlay faqaala waxauu yidhi quuluu dhaha altaxiyaatu lilaahi wاlsalawaatu wاlطayibaatu assalaamu calayka ayuha nabiy waraxmat اllahi wbarakaatuh assalaamu calayna wacalى cibaadi اllahi الsaalixiin sidaa ka dhiga ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu anna muxamada cabduhu warasuuluh fainakum in facaltum dalika haddaad samaysaan faqad sallamtum waad salaamteen calaa kulli cabdin addoon kastoo lilaahi alla u sugnaado saalixin suuban fi samaai walardi cirka iyo dhulka dhexdiisa meeshaa marka waxay ku tusinaysaa ayb mukhaaabka marka khiaabka in la diidayo ee tan marka iyagu salaadda muxuu nebiga ku celiya ma dhahayna ee ma aynan ogeynha markaas qofka haddaanu ogeyn oo isagoon cilmi u lahayn ama aan ogeyn salaadda uu ku hadlo salaaddii ma ka jabayso sida xooga taasunbaa tan marka ay la mid tahay ayb culamada qaar kala saarana waa jiraan ninka baadiyaha iska joogo kale ama ninka hadda soo islaamay waa laga yeelaya salaad inuu ku dhex hadlo laakiin nin afartan sano magaalo joogay salaad hadduu iskaga dhex hadlo macduur maahan bay leeyihin salaaddiisa waana jabaysaa mana ansaxayso maxaa yeeley isagu muqasir inuu waxbarto isagaa ku gabood falay ee waa ilaa magaalou joogaa culumuu dhex joogaa waa baran karin isagaan rabin inuu barto baabun ay haada kani baabun baab weeyaan atasfiiqu sacabtunka lilnisaa'i buu u sugnaaday sacabdhowga naagaha iskale qaala xadaanaa caliy bnu cabdillaahi qaala xadaanaa sufyaan qaala xadaanaa zuhriyu can abi salamata can abi hurayrata radia allahu canhu can اnabiy sal l slam qaal altasbiixu tasbiixdu lirijaali ragga ayaa iskaley u sugnaatay oo iyagaa marka tasbiix la imaanaya watasfiiqu tasfiiquna lilnisaa'i baa ayuu u sugnaaday hadii salaada dhexdeedii wax lagu baraarujiye la rabo nimanku tasbiixay leeyihiin naaguhuna sacabtun meeshaan marka imaamu maalik isagu wuxuu u fasiray si kale oo wuxuu yidhi altasbiixu lirijaal tasbiixda ragga iskale naaguhuna waa leeyihiin watasfiiquna lilnisaai ay min shani nisaa sacab dhabasho iyo naagaha lagu yaqaanaa baa laga wadaa maahane ayagu sacabtun ha sameeyaan salaada dhexdeeda iyo naagihii nimanka lagu kala saaraya maahan sidaasuu marka u macneeyey wacan maalikin wagayrihi fii qowlihi atasfiiqu lilnisaa ay huwa min shanihina fii gayri salaati wa huwa calaa jihati dami lahu waayo walaa yenbagii ficluhu ma habboona in lagu sameeyo fi salaati lirajulin wala mra'atin saasuu fasira sacab tumashadaani waa shaqo naageede nin iyo naagba yaan salaada dhexdeeda lagu samaynayn saasaa laga wadaa buyi watucuqiba biriwaayati xamaad ibni zayd xadiidka saa isfasiro duruqdiisa un in la raaraadiyaa loo baahan yahay marka wuxuu yidhi watucuqiba biriwaayati xamaad ibni zayd can abi xaasim fi laxkaam kitaabuaxkaam uu ku keenay bisiiqati اlamri falyusabix اrijaalu walyusafiq الnisaau waaba la amraba waa kas nimankii ha subxaan allahi ha dhahaan naagihiina sacabtun ha sameeya haddii marka shay layska reebay uu yahay maxaa loo amray marka waa yahay fahada nafsu yadfacu maa ta'awalahu ahlu hadihi اlmaqaalati riwaayo kaloo xataa diidaysaa jirto altasbiixu lirijaali watasfiiqu lilnisaai fi salaati fi salaati baa soo aroorta axaadiidta marka tawjiihooda iyo macnahooda bani aadamku waa iska bani aadam waa iska gefi karaan a'immadii waaweynayd hadday axaadiidta gobol si intay u fahmeen sidaas marka aynan saxiix noqonin xadiidka fahamkiisa in aad laysaga ilaaliyo oo aadan ku kadsoomin adiga waxa kaaga muuqdo imaam maalik imaam maalik waaye maxaan u malaynaya haddii isagu saasoo tawjiihaadka qaarkood la leeyahay meeshaas waa ku gafay maxaa innaga xaggeen joogna oo acaajim ah cujmatu yacni cujmatu lisaan iyo cujmatu daar iyo yacni cujmatu nasab iyo kuwa fara badan ba ayna haystaan maxaad malaynaysaa marka wax badan baa wareer badana imaanaya marka iyo cilmigiio iska yar axaadiidta rasuulka marka in aadna isaga feeshay qaala alqurطubiyu alqowlu bimashruuciyati tasfiiqi lilnisaai huwa asaxiixu khabara wanadaran qurubina marka halkaas u qaala xadaanaa yaxyaa ayb qaala xadaanaa yaxyaa qaala akhbaranaa wakiicu can sufyaana can abi xaasim can sahli bni sacdin radia allahu canhu qaal qaala nabiyu sal l slam altasbiixu lilrijaali wاtasfiiqu lilnisaa ayb xadiidkan marka fawaa-iddiisi meelo badan ayb yaxyahan marka shaykhu lbukhaari waa yaxya ibnu jacfar sufyaanka hore waa ibnu cuyeyne kan dambena waa sufyaan thawri sanadka dambe ku jiro baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man rajaca qofkii noqday alqaha qaraa dibdib u noqday fii salaatihi salaadiisa ow taqadama ama hormaray biamrin arin yanzilu bihi kusoo degaayo arin soo degiyey darteed ninkii tallaabo hore u qaaday ama gadaal u qaaday yacnii camalkaasi salaadda waxba u dhibi maayo rawaahu sahl bnu sacdin can اnabiy sal l slam qaala xadaanaa bishr bnu muxamed qaala akhbaranaa cabdullaahi qaala yuunus qaala zuhriyu akhbaranii anas bnu malik ana almuslimiina muslimiinta baynamaa hum xilli iyagu fi lfajri ay ku jireen yowma اlitnayn maalin isniina wa abuu bakrin radia allaahu canhu abuu bakrna yusallii bihim uu tujinayo fafaja'ahum اnabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigii baa kediyey waxaa kediyey nebigii qad kashafa inuu feyday sitra xujrati caaishata caaisha qolkeeda daahiisii radia allaahu canha fa nadara ilayhim waa eegay wahum iyaga oo sufuufun safan fatabasama waa dhoolla caddeeyey nebiga yadxaku isagoo qoslaya fanakasa abuu bakrin abubakr dibdib ayuu usoo gurtay radia allaahu canhu calaa caqibayhi laba cirbihiisa ay raajican calaa caqibayhi isagoo ciribtiisa u noqonayo wadanna wuxuu maleeyey ana rasuula allahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulkii yuriidu inuu rabo an yakhruja ila asalaati salaadda inuu u baxo wahama almuslimuuna muslimiintiina waxay hamiyeen an yaftatinuu inayba ku fidnoobaan macnaa khushuuci ou ka tago fii salaatihim salaadooda dhexdeeda faraxan binabiyi sal l slam farax ay nebiga ku farxayaan xiina ra-uuhu markay arkeen fa ashaara biyadihi gacmihiisii buu ku ishaaray an atimuu dhammaystira uma dakhala alxujrata qolkiibuu galay wa arka sitra daahi ayuu soo laalaadiyey wa tuwufiya dalika alyowm maalinkaas baana la oofsaday nebiga sal l slam yani abubakar gadaalgadaal buu usoo baxay nebigana waa arkay waxna ma dhihin marka waa inaynan dhib lahayn xadiidka nebigana waaba ahaa markii mimbarka uu ku tukaday tallaabuu gadaal usoo qaadaya mimbarkaasankiisu ku sujuudaya xadiid kale wuxuu ahaa markii nebigu naarta loo soo dhoweeyey gadaalgadaal waa kii u baxay gadaalgadaal u socday axaadiidtaasoo dhan waxay tilmaamayaan gadaal socodkaa dhib inuuna lahayn afcaasha marka salaadda ay ku jabto ama camalka salaadda uu ku jabo shaaficiyada xanaabilada labaduba waxay qabaan curfiga in loo celiyo ficilka waa camalka waxaa loo kala qaadayaa alficlu alkatiir iyo alficlu alqaliil ficil katiira salaadda waa jebina maxaa yeele inna fi salaati shuqlan ficilka katiirkaana salaaddii uu ka shuqlinaa qofka ficilka haddii uu qaliil yahayna laa ba'sa meeshaas marka waxay yidhaahdeen curfigaa loo celinaa qaliil iyo katiir ilaa hadda luqo iyo sharci kala xadidaa ma laha curfigaa loo celinaa wuxuu dadku ay isleeyihiin camalkan waa camal badan oo ninkan salaad kumaba jiraba ay isleeyihiin waa ku jebay salaad wixii aan sidaa laysdhehayninna ma ku jebayso marka uu camalku badan yahay laftirkiisana waa inuu isku xigxigo ee camal aan israacraacsanayn katiir ma la dhihi kara shaaficiyada marka wujuhda qaarkood waxay leedahay waxay leeyihiin saddex xarako oo isku xigto saddex dhaqdhaqaaq oo isku xigan salaaddii waajibinayaan maxaa yeele waxay leeyihiin curfan saddex ficiloo isku xigxigaan waa wax badan w iyaga marka taa laftirkeeda curfigii unbaa meeshaas la aaday ayb calaa kullin marka waa in la fiiriyo isku xigga iyo in la fiiriyo badida badnaanshiyaha iyo isku xigga in la fiiriyo curfigana loo loo celiyo ayb camalkii marka isagu waa kaasa haddii marka camalku uu badan yahay qofkii markaa salaaddii way ka jebaysaa acmaasha aadka u yaabka badan isxogidda iyo markaan ka hadlayna hadaaye qofka inuu isxogo iyo waa loo golyahay laakiin acmaasha aadka qabiixa mararka qaar u ah waxaa ka mid a qofkii wuxuu ku jiraa qiyaam waa taaganya waxaad arkaysaa qof istaag ku jira ama qiyaamkii ku jiro lugihii buu xoganayaa markaasuu intuu soo foorarsado ayuu xaddi rukuucuu sii dhaafay lugihii buu xoganaya haddana istaaggii buu kusoo noqonaya taasoo kale marka waxaa weeyaan qiyaamkii ruknigii qiyaamka ayaad ka baxaysaa lamada ogolo wakhtigiisiina lama joogo laga baxayo markaasoo kale culummada waxay dhaheen imaam axmed iyo laga wariyey haddii uu ku xogto cagta hadduu ku xogo laa ba'sa dhib inaynaad cagta ha iskaga xogto inuu saa u foorarsado oo waxaa arkaysaa marka taleefonkiiba dhulka ka yaallo waa ku soo dhacay waa foorarsanaya taleefonkiiba marka saas ku daminaya alaxsan inuu lug ku damiyaa uga raab markaas maxaa yeele sidaan uu yeelaya salaad waa ku jebay mararka qaar waxaa arkaya xataa dad isleedahay dadkan waaba dadka khawaastayba ku tirsan yihiinoo waa dad wax akhriya iyo aada isleedahay haddana waxba kale saas yeeli baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man samaa wtuwufiya dalika alyowm baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa dacat ilummu hooyada hadday u yeerto waladahaa cunugeeda fi salaati salaadda dhexdeeda ay uga yeerto hooyadii hadday u wacdo cunugeedii isagoo salaad ku jira muxuu samaynayaa taasuu baabaystay ayb hooyadu xaqay leedahay salaadda uu ku jiraa la fiirina salaadda uu ku jira hadday tahay salaad sunno ah waa ka baxaa salaad sunna hadduu la hadlo horta salaadda waa jebe ogoy isiyadu waa jebe maxaa leey rasuul maaha sal l slam sooma fahmin salaadda waa jebaysaa laakiin waa inuu jebiyaa markaas maxaa yeele salaaddii sunnada inuu ku sii socdo iyo hooyada maqalkeeda oo waajib ah hadday iska hor yimaadaan waajibka iyo sunnada kee la hormarinayo waajibkaa la hormarinayo waa inuu ka baxo markaas waa uga baxa bacd alculamaa hooyada iyo aabbaha waa kala saaraya aabbaha ka bixin ay leeyihin hooyadana waa in looga baxo maxaa yeele baarinimada hooyada loo loo rabo waa ka badan tahay kan aabbaha saddex marka loo qaybiyo laboo kale la tegay hooyada aabbuhu meesha halka ka qaadana salaada uu ku jira hadday farad noqoto laakiin miyuu ka baxaa ma ka baxaayo maxaa yeele farad iyo waajiba ishayo waajib iyo waajib waajibka allah hareebo kan hooyada ku hareeyo meesha marka saas u yeeli qaala اleyثu marka nebigu hadduu yahayna waa sheegnay qaala اleyثu leyث bnu sacd waxau yihi xadaanii jacfaru wa jacfar bnu rabicata bni shuraxbiil ibni xasanata alkindiy abu shuraxbiil can cabdiraxmaan bni hurmuz qaala qaala abu hurayrata radi allahu canhu qaala rasuulu اllahi sal اl ly slam nebigu wuxuu yidhi naadat imra'atun haweeney baa dhawaaqday ibnahaa inankeedii bay u dhawaaqday wa huwa isaga oo fii sawmacatihi mowliciisa ku jiro sawmacada meel yahuuddu ay culimmadooda ama dadka nasaarada nasaaradu yacnii cubaadooda meesha ay galaan waayo oo ay ku goori ku noqdaan qaalat waxay tidhi yaa jurayju jurayjow qaala waxauu yidhi allaahuma ummii wa salaatii allaahuma yaa allahu allow ummii ay ijtamaca waxaa kulmay ijaabatu ummii hooyaday ajiibiddeeda iyo wa itmaamu salaatii salaadeyda dhammaystiriddeedaa kulmeen fawafiqnii yaa rabbi rabbiyo iwaafaji liayihimaa uqadimu kaan hormariyo iska caabidabu isagu ahaa marka wuxuu yidhi hooyaday iyo salaaddii baa kulmeen ilaahu iwaafaji midkaan hormarin lahaa marka ummii wa salaatii waxaa weeyaan ijtamaca ijaabatu ummiyo iyada marka waa mowdicu lfaacil ay taagantaha ummiya xagga macnaha laakiin faacilka waa muqadar mudaaf ilayhi marka kan ummiyada waa mudaaf ilayhi mudaaf baa qadaran mudaafkaas qadaran icraabti ou lahaa ayaa waxaa la siiyey kan la sugay waana bannaan tahay taas was'ali ilqaryata alatii kunnaa iyo kale was'ali ilqaryata mafcuulu bihi laakiin macnaha maxay ka tahay was'al ahlalqaryati mudaafu ileyhigiibaa waxaa la siiyey icraabtii mudaafka ayaa la siiyey mudaafu ileyhigana markaa waa joogaa mudaafkiibaa xadfan iska masalo mashhuurku qaalat yaa jurayj qaala allaahuma ummii wasalaatii qaalat yaa jurayj qaala allaahuma ummii wasalaatii qaalat allaahuma ilaahu laa yamuutu ma dhimanaayo yacni yaanu dhimanin jurayjun jurayj xataa yandura intuu ka fiiriyo fii wajhi lmayaamiisi naagaha zaaniyaadka wejigooda ilaa uu ka arko ilaahu waa dilin iyaanu dhiman mayaamiis iyo mawaamiis labadaba waa la yidhi mayaamisna waa waa la badiyey wa kaanat ta'wii mawaamiis iyo mayaamiisaa la badiyey wa kaanat waxay ahayd ta'wii ilaa sawmacatihi wa kaanat ta'wii waxaa u dulmaayay ilaa sawmacatihi mawliciisa raaciyatun mid ari raacta mid ari raacdo addoon ari ari raac tarcal hanama ariga raacdo fa waladad way dhashay faqiila laha waxaa lagu yidhi miman hada alwalad cunugaaniyow ka ahaaday qaalat min jurayj jurayj buu ka ahaaday nasala min sawmacatihi buu ka soo degey qaala jurayjun jurayj waxa uu yidhi ayna haadihi waa ayna ayna haadihi tani waa xaggay joogtaa allatii midda tascumu ku andacoonayso ana waladahaa cunugeeda li aniga inuu ii sugnaaday qaala waxa uu yidhi yaa baabuus baabuus marka waxaa weeyaan ay yaa radiic yaa radiic midka nuugayow cunugay cunugow ay ka dhigan tahay baabuus marka waxaa la yidhaha cunuga bani aadamkana waa la dhahaa geelana waa la yidhaahdaa ubadkiisa yaryar halkaanu marka ibnu xajar ku sheegay qaala alqazaaz huwa huwa sagiiru waqaala bnu baal waqaala bnu baطaal alradiicu wahuwa biwasni jaasuus wاkhtulifa hal huwa carabiyun ow mucarabun waaqraba daawuudiyu shaarix daawuudiga bukhaariga sharxeen waa qariib bou keenay faqaala waxa uu yidhi huwa smu dalika alwalad cunugaasaa baabuus la dhihi jiray buui waab calamuu ka dhigay bicaynihi wa fiihi nadarun waqad qaala shaaciru shaacirkii wuxuu yidhi xannat qaluusii ilaa baabuusihaa jazacan arabta hore taqaanayb xanad waxaa oloshay qaluusii halahaygii irmaana ayaa ololeen ilaa baabuusihaa ubadkoodii bay ayay u oloshay ayay u ololeen jazacan argagax dartiisa qaala waxauu yidhi cunugii raaci lhanam aabbahay waa kan ariga raaco ninkaa ari raaca isagana weeyaan meeshaa marka hooyadii waxaa laga qaadanaya waalidka habaarkiisa in la aqbalayo xataa haddii waalidku uu daalim yahay xataa hadduu waalidku gaal yahay ilmihiisa habaarka uu habaaro gardarro marka iyo wax lamida hadday marka xaqiisa ka nuqsaan ay intay ku sameeyaan uu habaarramo waa la aqbalaa oo hadda jurayjo ninkaa caabidka ah waa kaasa waa lagu ibtileeyey waxay hooyadii ku habaartay naagahaas marka zaaniyaadka nin awala naag zaaniyad iyo waxaaba arkin buu ahaa marka waa la soo dejiyey waa la tusay wejigeedi xadiidka marka wuxuu tilmaamayaa marka waxbaa hadda xugun toos ah ma laga ma laga ma ku cadda sanduuqiisa wax toosa ma tusaayo inuu sidaa yidhi ma inuu la hadlo salaadda maxay ahayd tafsiil fara badan baa geli kara marka culimmadana tafsiilkii horan sheegnay ayay geliyeen baabu masxi alxasaa fi salaati baabu bayaani xukmi masxi alxasaa quruurxa masxitaankiisa dhulka ama madaxa fi salaati salaadda dhexdeeda lagu masaxo ayuu baab yahay qaala xadaanaa abuu nucaym huwa alfadl bnu dukayn qaala xadaanaa shaybanu huwa bnu cabdiraxmaan annaxwiyu can yaxyaa huwa bnu abi kaiir can abi salamata qaala xadaanii mucayqiib ana anabiya sala allahu alayh ali wasalam nebigu qaala fi rajuli ninkii wuxuu ka yidhi shanigiisa yusawi turaaba ciidda sinsimaayo xaysu yasjudu meesha uu ku sujuudaya qaala in kunta faacilan haddaad tahay mid samaynayo fawaaxidatan halmar samay marka waxay tahay qofka meesha uu ku sujuudayaa quruurx iyo waxaasay leedahay markaasuu raba ayuu simayaa hal mar simo mar dambana hau noqonin ee maanta dhan kullamaa mar walbaad sujuudaysa sidaa ha dhihdhihin waxayna khushuuci bay tegsiinaysaa waa karaaha tarjamada marka xadiidku waa iska waada baabu basti thawbi marada fidsashadeeda fi salaati salaada dhexdeeda lagu fidsado lisujuudi sujuud darteed qofka inuu maradii fidsado maradan marka mid mutasila ku ah iyo midaan mutasila ku ahayn miday doonto waa noqon kartaa marka ficilkaa yarkaa mara uu dhiganayo xaajo darteed oo u dhiganayo laa ba'sa qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa bishrun qaala xadaanaa gaalibun can bakri bni cabdillaahi can anas bni maalikin radia allaahu canhu qaal kunaa waxaanu ahay nusallii maca anabiyi sala allahu alayh ali wasalama nebiga inaan la tukanayna fii shiddati alxari kulaylka darnaantiisa kulaylka darnaantiisa dhexdeeda faidaa lam yastadic axadunaa midkaan hadduunan awoodin an yumakkina inuu makaniyo wejhahu wejigiisa min alardi dhulka uu ku makaniyo basada tawbahu maradiisa ayuu fidinayo fasajada calayhi waa ku sujuudaya marka waa inaynan waxba dhibaynin ayb baabu maa yajuusu min alcamali fi salaati baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu baab yahay yajuusu bannaanaa oo min alcamali camal ah fi salaati salaada dhexdeeda waxa bannaan ee camal ah salaada dhexdiisa dhexdeeda ayuu u baab yahay cadayntiisa qaala xadaanaa cabdullaahi bnu maslamata qaala xadaanaa malikun can abi nadr can abi salamata can caaishata radia allaahu canha qaalat kuntu waxaan ahaa bay tihi amuddu rijlii lugteyda inaan taagayo fii qiblati nabiy sal l slam nabiga qibladiisa meesha uu ku sujuudaayo wa huwa isaguna yusallii uu tukanaayo faidaa sajada haddii uu sujuudaayo hamasanii waa iqanjaruufanaayo farafactuhaa waa kor yeelayo faidaa qaama haddii uu istaagana madadtuhaa waan fidin iyada salaad kuma jirta laakiin rasuulkaa ku jira salaad ficilkaas marka qanjaruufada iyo uu samaynayo nebigu waxba salaada u dhibi maayo qofka marka haddii salaadda isagoo ku jiro badanaa hadda waxaa badan mobiila kusoo dhacaayo waxbaa marka lasoo gudboonaanayo intuu ummaddii maanta dhan ou dhibi lahaa inuu tijaabkiisa kasoo bixiyo iska damiyo ayuu yeeli karaa waxna salaadda uma dhibaysa waa kuwan afcaashan oo kale kanba unbuu la mid yahay waana limaslaxati salaadna meesha waa ku jirta maxaa yeele waxaan marka muustikadan awalba aan iyaduba xaaraam haddana ahayn haddaynan muustika ahaynna ay tahay uun wax dadkii salaadda khushuucoodii ka tegsiinaayo ay tahay ama ka nuqsaaminaayo in layska baabi'iyo waa ficil oo limaslaxati salaa ah weeyaan ayb waxaa kaloo lamida qofka safka geeskaaga jiro qof hadduu ka baxoo kale inaad saa u soo jiidid oo safka uu kula sinmo isaguna uu soo dhaqaaqo tallaabay wax lamid ama labo waxay dhibaysa mala dadka qaarkood markii meesha laga baxo waa iska suran yihiin waa taagan yihiin sugnaashadaasi marka meelay ka keeneen ma taqaanid haddaa u sheegtana waxaa laga yaabaa inuu ku yidhaahdo annaga axkaamleeyaan nahay kule axkaamleey saas baa ku tahay axkaamleey meedaa tallaaba ama laba iyo wax lamida diidayeenmase waada iska dhaadhiciyo waxaas marka dad fara badan waxay isu haystaan iyagu inay marka axkaamta wax ka yaqaanaan laakiin laa axkaam xadiid lagala baxo iyo walaa ijtihaadaad culummo midna ma kala oga qaala xadaanaa maxmuudun huwa bnu haylaan qaala xadaanaa shabaabatu shabaabة bnu sawaax qaala xadaanaa shucbatu can muxamed bni ziyaadi can abi hurayrata radia allahu canhu can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalama annahu sallaa salaatan salaad ayuu tukaday qaala waxa uu yidhi ina shayطaana shayطaan carada lii waa ii soo banbaxay fashadda calaya korkaygu ku adkeeyey fashadda calaya korkayguu kusoo tallaabsaday liyaqdaca asalaata calaya si uu iigaga gooyo salaada fa amkananii allaahu ilaahay baa imakaniyey minhu isaga waa iga adkaysiiyey fadacadtuhu waan riixay waan riixay marka iska riixay walaqad hamamtu waxaan hamiyey an uuhiqahu inaan xidho ilaa saariyatin tiir inaan ku xidho xataa tusbixuu intaad ka soo waabariisataan fatanduruu ilayhi aada eegtaan fadakartu qowla sulaymaan ayaan xasuustay calayhi salaam rabbi hablii mulkan laa yenbagii liaxadin min bacdii faraddahu allaahu ilaahay baa celiyey khaasian isagoo ku hungoobay ah uma qaala nadru bnu shumayl waxa uu yidhi fadacadtuhu bidaal fadacadtuhu fadacadtuhu khaaabi marka wuxuu le waa ceejiyey baa laga wadaa bidaal haddii la akriyo bidaali lmucjama bidaali ay khanaqtuhu waan ceejiyey wafadacad wafadacadtuhu fadacadtuhu caynkii oo la shiday ta'doo lagu shiday ayb labadaba waa la dabdiyey min qowli illaahi tacaala yowma yudacuuna ilaa naari jahannama dacaa lagu riixayo ay yudfacuuna lagu riixayo wasawaabu sawaabku waxaa weeye fadacadtuhu ilaa annahu kada qaala bitashdiidi ilcayni wataa fadacadtuhu weeyaan sawaabku laakiin wuxuu riwaayadu ku timid fadacadtuhu aa loo dabdayna markaa nebiga qabashadaas qof aad iska qabata iyo ee markaa qofka hortaada uu maro salaaddii aad tukanayso sutradii qof inaad iska celiso iyo tallaabo inaad qaado saa isaga celiso ood sutrada xaggeeda ka aadda iyo waxba salaada u dhibi maysa dadka qaarkood marka waxay uga maqan tahay axkaam fara badan waxyaaba marka adeyg badan ee axkaamta ka fiirinaya aan ku jirin ayb meri marka waxaan xasuustaa nin sheekh wax noo akrinayo waxaa la yidhi dadjaa masaajidka ka kacdo nin baa salaad isagoo tukanayo iska celiyey soo dhexmaraayo isaga sutradiisa isaga celiye markaasuu ninkii iska dhuftay isagana gacantiisa markaasuu meesha ku orday marka qofkii inuu iska celi kara in kalaa laysku keena kutubihii fiqiga markaa waa sheegaya ninkii sutro dhigto lahu dafcul maari wuxuu leeyahay qofka maraayo inuu iska celiyo kitaabka fiqigaa dhigay sheekh dadka maa u sheegtidaa la yidhi marka sidaan xartay dadka markaasuu wuxuu yidhi shuruud fara badanay rabtaayo shuruud aad u badan ay rabtaa shuruud badan haddii shaagi la yidhaahdana wax diinku culays ma lahan sidiisaasaa lagu tadbiiqi karaa wax culaysa ma lahan marka dadkii wax badanoo diinkii ka midaba waxay uga joogaan shuruud badan ay rabtaa oo qaarkood marka aan wax ka ansaxay jirin qaar hadday ansaxeenna qofkaba loo sheegi kara xataa laakiin maanta dhan haddii la yidhaha shuruud badan ay rabtaa axkaamtii layskaga dhaafo diinkii marka inaan lagu dhaqmin baa ka soo baxaysa nimankan iyaguna marka meelahaasaa tashadud fara badan uga jiraan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idan falatat hadday fakato addaabbatu daabbadu ay fakato daabadiisii baa ka fakatay ratigii faraskii dameerkii wuxuu watay hadday ka fakato fi salaati isagoo salaaddii ku dhex jiro muxuu yeelayaan inuu inta ka daba tago soo qabsado adoo marka laba tallaabiy wax lamida intou qaado ama saddex uu soo qabsado waa yeeli karaa haddii laakiin ay ka cararto raadin iyo in laga daba ordo ay u baahato hadduu isleeyahay amay xooluhu ay kaa dhumaan salaadda inta ka baxo waa soo qabsan karaa maxaa yeele maal iyo naf inay baaba-aan iyagu lama qaba karo hadhow salaadda laakiin waa lagu celin karaa wix allaale marka wixii maal iyo naf ay ku baaba-ayaan salaadda waa looga bixi karaa marka taas inuu isagana u ogaado haddii marka qofka cadow oo ku soo socdo uu og yahay salaaddii miyuu iska taagnaana baabuur baa ku soo socda maalan fariin goostay salaadoo ku jira salaad maan ka tegaa inuu yidhaahdo ma aha meeshaa marka in lagu shiido fiqhi mu u aha waa ka baxa salaadda hadhow u tukanaan maxay dhibaysaa wa qaala qataadatu qataada waxa uu yidhi maalkii waa kan marka in ukhida tawbuhu maradiisa haddii la qaato yatabicu saariqa tuugga waa raacayaa wayadacu salaata waa ka tegaa salaada kabihii oo laga xadaayo arka tuug wato inta ka baxo kabihiisa ka soo qaadanaya salaadana hadhow kusoo celina haddii camal badan ay ahayd haddii camal yar ay tahay laba tallaabo intou qaada uu ka qaatay kiina uu iska tegay bis salaadiisu waa iska wadanaya qibladii iyana aanu ka jeesanin قال xdثna آdم هو بن أbي إyاas qال xadثna شhucبة qال xadثna الأزرق بن qays qaala kunaa bاlأhwاaز أhwاaز meesha la yidhah baan joognay أhwاaز hadda dhulkan iraanay ka mid tahay carabaa deganan malayna hadda laftirkeeda kunaa biاlأhwاaز ayaanu ku sugnay nuqaatilu الxaruuriyata xaruuriyadan la dagaalamayna fabaynaa ana calaa jurufi nahrin khawaarijtaan la dirirayna buu yidhi fabaynaa xilli ana aniga calaa jurufi nahrin webi qarkiis ama geeskiis aan ahay idaa rajulu nin waab isaga oo yusallii uu tukanayo wa idaa lijaanu daabbatihi daabbadiisa xakamaheeda biyadihi gacantiisa oo ugu jiro faraskii xakamihiisii gacantuu ku haystaa salaadiibu ayuu ku jiraa fajacalat idaabbatu daabbadii waxay gudagashay tunaasicuhu inay jiidjiidaysa faraskii baa marka wuu gudagala ama daabbadii inay jiidjiidayso xakamihiina gacantuu ku haystaa wa jacala yatabicuhaa wuxuu gudagalay inuu raacraacayo isagana labo ayuu la qaadaa waa soo celinaya haddana qaala shucbatu shucba waxa uu yidhi huwa abuu barzat alaslamiyu ninkaa wuxuu aha saxaabiga abuu barzat fajacala rajulu nin wuxuu gudagalay min alkhawaariji khawaarijta ka mida yaquulu inuu dhahayo allaahuma afcal bihada shaykhi ilaahow sheekhaan waxaas ku sameey ilaahow odagaan waxaas ku rid waa habaaraya falama insarafa shaykhu yani iyagu markaa waxay la tahay salaada iyagu salaadooda aaday ugu khushuuci jireen khawaarijta qur-aan badanaa lagu akrin jireen waa ku khushuuci jireen loox meel la taagay ayaad u malaysaa markay salaada tukanaya tashadud baa qaalib ka ahaa iyaga oo yacnii salaada qofku inuu khushuuc ku dadaalo waa la rabaa laakiin waxaynan aqoonin haddii ay isu kaa qabato salaadii iyo wax kale dan kaleo muhima see loola tacaamulaa khawaarij fiqigaas ma taqaano ma aqoonin wuxuu la yaabayaa marka saxaabigan wixiisa soo qabsanaayo inaanay ka fakanin ayb qaala waxauu yidhi innii samictu qowlakum abuubarza marka wuxuu yidhi anu warkiinna waa maqlay wa innii ghasawtu maca rasuuli illahi sal ll ly slam nebigaan la duulay sitta ghasawaatin lix duulaan ow sabca ghasawaatin wa amaaniyan toddoba ama sideed dagaal oo waaweyn ayaa nebiga u raacay horta nin cusub mhi maahi buu leeyahay nin nebiga intaa la zamantamay oo la socday oo nebigaana cilmiga laga bara jiray wa shahidtu waxaan goobjoog ka ahaa buu yidhi taysiirahu nebiga fududayntiisa nebiga nin dadka cibaadada ku dhiba maahayne dadku waa u fududay jiren yacnii idinku tashadudkiinaan waa jahli ayuu ka dhashay taysiirka aan samaynayo anigana oo qofku inuu khiyaar leeyahay markaasoo kalena wuxuu ka dhashay nebiguu ka yimid sala allahu calayh waali wasalam wa innii in kuntu wa innii in kuntu buu ii dhigay aniga wuxuu dabdiyey laakiin shamsudiin albirmaawi wuxuu dabdiyey wa innii an kuntu ayuu dabdiyey ya an kuntu sooma fiican tahay meeshaan marka tarkiibkeeda ogaa yar adiga feeri wa innii anigu waxa uu yidhi an kuntu kownii ahaanshiyahayga aniga marka an kuntu an iyo kuntudaan masdera ka dhalaalinay masderkaas wuxuu noqonaa marka mansuub xagga maxalka oo ya-daas ayaa marka inniida ya-deeda ayaa laga bedelaa inniidaas ya-deeda ayaa laga bedelaa wa innii aniga an kuntu kownii ahaanshiyahayga weli marka inada iniida inada khabarkeeda waa dhiman yahay weli wa innii anigu an kuntu kownii ahaanshiyahayga an arjica inaan noqdo maca daabbatii daabbadayda anoo wata aan la noqdo yo axabbu ilaya la ii jacayl badanya min an adacahaa inaan iskaga tago tarjicu ilaa malafiha tarjicu inay noqoto ilaa ma'lafihaa meeshii ay baratay inay usoo noqdo noqoto fayashuqa calaya ou idhiba ayna an arjicadaan marka iyadu maxalkeeda xaggay dhacaysaa an arjicadaan kuntuda khabarkeeda dhowr jumlaa isdhex jira meesha kuntudaan oo aan masder ka dhalaalinoo kownii aan dhahnay kownii kowniyadu marka waa kaanadii oo loo idaafeeyey isimkeedii wey ma ogtahay khabar baa la rabaa an arjicadan waa khabarkeedii khabarkii kaanadan axabu ilayadaana iniidaas hore khabarkeedii saas isugu xirantahay marka waxaa kaloo la dhihi karaa wa inii aniga an kuntu lian kuntu tacliil inaa ka dhigto laan ay soo qadarto lian kuntu inaan ahaado an arjica inaan soo noqdo maca daabatii aan la soo noqdo anoo wato yaa axabu ilaya la ii jacayl badan yahay min an adacahaa inaan ka tago tarjicu iyadoo soo noqonayso ilaa mu'alafihaa meeshii ay ka tagt ay baratay ay ku soo noqoto fayashuqa calaya markaa ay dhibto yacni wuxuu leeyahy daabadii hadday iga maqan tahay oo iyada iska tagto waa soo noqon doontaan is idhaahdo waa idhibaysaayo salaadii khushuuc kuma tukan karo soo ma garana marka wuxuu leeya inaan aniga inta doonto keensadaa ir salaad cusub aan galo haddii camal badan ou jiro haddii kalena aan yacni salaadeeda sii bineeyo haddii camalku uu yaryahay meeshaa marka waxaa laga qaadana saxaabada fiqigooda rasuulka taysiirkiisa tashadudku inuunan ahayn diin ulambiyaa ee ay tahay min diin ilyahuud inay tahay iyo waxaa kaloo garanaysaa marka nimankan iyagoo dhallinyaro ah ayay saxaabadii sideed khaswo nebiga la saaxiibtay ayay diin ku qabsadeen alayaab marka baciid maaha qofka lalama yaabi karo inuu qof yar uu diin ku qabsado qofka weyn oo markaa weliba yacnii isaga ninka yar xamaaqa ay hayso iyo safaaha iyo diin garasho la-aan inay hayso waa dhici kartaa nin yar nin weyn inuu masalo yidhaahdo ku qabto laakiin haddii marka qabashaduba ay iska tahay ay ka dhalatay fudayd iyo yacni iyo duldul ay ka timid de waxaa weeye nin sheekh oo mujarab ah iyo nin wiil yar markaisu wax ma keenayo waana khawaarijtu waxan waa ku badnaayeen walidaalika iyaga khushuucoodaas wuxuu fahamsiin waayey intaa la eg wuxuu fahamsiin waayey war saxaabada nebiga iska daaya hala dagaalaminina nimanka saa u khushuuca badan fahamkoodu wuxuu gaarsiiyey inay rasuulka ku yidhi inay saxaabadii la dagaalamaan dhiiggooda bannaystaan oo ay yidhaahdaan weliba dhiiggooda dhiig ka xalaalsan ma jira inay dhahay weliba qur-aan ay u deliishadaan oo ay yidhaahdaan innaka intadarhum yudilluu cibaadaka walaa yeliduu ilaa faajiran ka faaran maxaa iska gala kaas iyo saxaabada qofku marka haddii diintu ay si xun u gasho si qaldan ama fahamka uu ka qalloocdo khataruu ku galaan afkaartan marka khawaarij keligood ma aha ahlu quluwdoo dhan baa noocaan oo kale ah ayb oo wax uunan hubsanin ayaa laga yaabaa inuu culummo ku takhdiceeyo isagoon hubsanin xataa ayb iska ilaaliyo weligii qaala xadaanaa moxamed bnu muqaatil qaala akhbaranaa cabdullaahi qaala akhbaranaa yuunus can izuhriyi can curwata qaala qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi khasafat ishamsu qoraxdii baa madoobaatay faqaama nabiyu sal l salam nebigii waa kacay faqara'a suuratan dawiilatan suurad dheer buu akhriyey uma rakaca waa rukuuca fa adaala uma rafaca ra'sahu madaxiisiibuu kor u qaaday uma istaftaxa bisuuratin ukhraa buu ku furfurtay uma rakaca waa rukuucay xataa qadaaha wasajada intuu ka dhammeeyey oo ka sujuuday uma facala dalika sidaa buu yeelay fi taaniyati midda labaad uma qaala inahumaa aayataani min aayaati illah faidaa ra'aytum dalika haddaad aragtaan fasalluu tukada xataa yufraja cankum ilaa la idinka faydo laqad ra'aytu waxaan arkayay fii maqaami haada maqaamkeyga kulla shayin shay kastaan arkay buu yidhi wucidtuhu la ii yaboohay xataa laqad ra'aytunii waxaan is arkayay yuriidu inaan rabo an aaquda inaan qaato qidafan yacni waxyaabo miro la soo gooyo min aljannati jannada xaggeeda xiina ra'aytumuunii markaad i aragteen jacaltu ataqadamu inaan gudagalay inaan hore hore u soconayo walaqad ra'aytu jahannama ayaan arkay yaxdimu bacduhaa bacdan qaarkeed qaarka kale uu jejebinayo xiina ra'aytumuunii markaad i aragteen taakhartu inaan dib maray wara'aytu fiiha waxaan arkay camra bna luxay ninka laydhaa wa huwa isagoo aladii kii weeyaan sayaba sawaa'iba xoolaha gafarka ah ama yacni saa'ibada midkii ugu horreeyo sameeyo iyo meelo kalean ugu tegi doona sharxeeda maa jacala allahu min baxiiratin walaa saa'ibatin aayaddaas u sheegay qofku marka inuu wax soo qabsan karo iyo wax uu ka gadaalgadaal uga degi karo iyo waxyaabahaas o dhan salaadda waxba yeeli maayaan ayb wabilahi towfiiq sal allah sal ala alai